إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana saaka waxaa ka mid ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalk iyo wasiirka amniga ee galmudug ayaa ka badbaaday qarax lagula beegsaday duleedka deegaanka wasiil ee gobolka madog ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen qaar ka mid a ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland askar magaalada dinsoor ee gobolka bay ku sugan oo etoobiyaanka u daacada ayaa xalay waxaa lagu qaaday weerar culus miidaadka qaar ka mid ah askartii lagu laayay dagaal shalay subaxa ka dhacay deegaanka baarsanguune ee duleedka magaalada kismaayo ayaa lagu soo bandhigay degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose wilaayada islaamiga ee egadow ayaa waxa ay ka digtay ka qayb qaadashada soo xulista xildhibaanada amaba doorashooyinka dowladda federaalka ah macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada jelib ayaa waxaa loo qeybiyey muqararka barista qur-aanka kariimka ah ee caruurta inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalk iyo wasiirka amniga ee maamulka galmudug ayaa waxa ay ka badbaadeen qarax lagula beegsaday duleedka deegaanka wasiil ee gobolka mudug qarax ayaa wuxuu dhacay shalay gelinkii dambe xog dheeraad ayaa waxaa laga helayaa qaraxa oo ka dhacay inta udhexaysa wasiil iyo bacadweyne kaa oo lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen genaraal biixi oo ah taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalka iyo axmed macalin fiqi oo ah wasiirka amniga ee maamulka galmudug sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah qaraxaas waxaa ku dhintay nin xogeeyo u ahaa taliyaha ciidamada lugta iyo weliba afar askari oo kale ninkaas oo asiga qudhiisu genaraal ahaa waxaa lagu magacaabi jiray dayib meydka dayib iyo afar askari oo kale ayaa goobta laga qaaday sidoo kale lix askari oo kale ayaa ku dhaawacmay gaariga jenaraalka dhintay uu saarnaa ayaa la sheegay in si xun uu u burburay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxaay sheegtay mas-uuliyadda qaraxan khasaaraha dhimashada iyo dhaawacaleba geystay waayadan waxaa dagaalla ka dhacayeen duleedada bacadweyne iyo wasiil iyo deegaano kale oo gobolka mudug ka tirsan dagaaladaasi waxay u dhexeeyeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo safa iyo kuwa dowladda federaalk iyo kuwa galmudug oo safa iyagoo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug ayaa weeraro iyo qaraxyo horey u dhacay waxaa looga laayay qaar badan oo iyaga ka mid ahaa halka kuwo kalena looga dhaawacay askar magaalada dinsoor ee gobolka bay ku sugan oo etoobiyaanka u daacada ayaa xalay waxaa lagu qaaday weerar culus askartan oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ee etoobiyaanka ku wehlinaya magaalada dinsoor waxaa laga soo weeraray jihooyin kala duwan ciidamadani waxay ku sugnaayeen afaafka hore ee magaalada dinsoor in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday waxaa la aaminsan yahin halkaa khasaarooyin lagu gaarsiiyey horey dinsoor waxaa uga dhacay weeraro kala duwan oo ka dhana ciidamada maamulka koonfur galbeed iyadoo weeraradaasi qaarkood lagu dilay kuwana lagu dhaawacay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen qaar ka mid ah ciidamada kenya iyo kuwa maamulka jubbaland dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka taabto kaasoo u dhexeeyay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa kenya dagaalku wuxuu yimid markii ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin kenyatiga ay jihooyin kala duwan kasoo weerareen ciidanka kenya oo halkaasi go-doon ku ahaa ayaa iyaguna waxay bilaabeen inay isdifaacaan in muddo ayuu halkaa dagaal ka socday isla jubbooyinka xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen fariisan ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka yoontoy ee duleedka magaalada kismaayo deegaankaasi dhowr maroo hore sidan oo kale weerare ayaa ka dhacay iyadoo maamulka jubbaland askar looga dilay kuwana looga dhaawacay meedadka qaar ka mid ah askartii lagu laayay dagaalkii shalay subaxa ka dhacay deegaanka baarsanguune ee duleedka magaalada kismaayo ayaa lagu soo bandhigay magaalada jamaama ee gobolka jubbada hoose maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله أكبر dagaal culus oo dhacay aroornimadii hore ee shalay ayaa waxaa cagta lagu mariyey dhufeesyada ay ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin duleedka magaalada kismaayo weerarkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa qaaday ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka oo in muddo ah soconayay ayaa waxaa lagu jebiyey ciidamada maamulka jubbaland kuwaas oo khasaare xoogan dhabarka loo saaray ugu yaraan waxaa dagaalkaasi lagu dilay siddeed askari oo uu ku jiro nin lagu magacaabo yuusuf aadam oo ahaa taliyo horan halka lagu dhaawacay lix askari oo kale waxaana dagaalka lagu soo furtay shan qori oo ah ak afartan iyo toddobo markii uu soo idlaaday dagaalka ayaa degmada jamaama ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa lagu soo bandhigay meedadka laba askari oo ka mid ahaa ciidamada maamulka jubbaland oo jirkooda laga dheehanayay sida ay u waxyeelaysay rasaasta mujaahidiinta goob fagaaro ah ayaa lagu soo bandhigay meedadka askartan waxaana goobta fagaaraha ah ee lagu soo bandhigay meedadka ciidamada maamulka jubbaland ka hadlay nabadoonnada deegaanka ugu horeen ibraahim shariif oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed ayaa ka hadlay goobta fagaaraha ah waxaana uu sheegay in askartan ay dhibi jireen dadka shacabka ah maanta waad ujeediin nimankaan xurmad inaysan lahayn daraadna idaacadda waad ka maqlayseen lixdan iyo sagaal nin oo taa'ibiin ah oo dooro afar bilood ee loo soo xiray insha allah kuwa safka nimankaan kula jira waxaan akhbaar u dirayaa insha allah waxaan leeyahay toobadkeena ilaahayna ka cabsada haddii kale masiirkiina saan uu naqaynaya insha allahu tacaala insha allah intaysa idinku dhicin gacanta mujaahidiintana idin gaarin waxaan leenahay toobadkeena diinta islaamkana soo gala insha allahu tacaala nimankaan dhibaatada ay dadka u geysan jireen hadee insha allah soomaali waxay tirahdaa il waxay aragta ilaalo ka dhan dee baawureedii iyo shicibka oo laamiga maraya ka warbixin jiray dhibaatada lagu qabay dee ummadda islaamka way og tahay isbaarooyinkooda iyo dhibaatada ay dadka ku hayeen dee way la socaan ilahay subxaana wa tacalana soo qabta saake sidoo kale nabadoon idriis ayaa isna dhankiisa sheegay in dadka dhibaato ay ku hayeen ciidamada meedadkooda lasoo bandhigay wixii dhib ay wadaan waxaa ka sii daran waxyaalaha ay la yimaadeen cidda iyo maaragtay ay gaashaamanayaan annagana dhib mu nagu ah wixii nagu baxoo maaragtay oo taliya turxaana waxaan kaga baxsanaynaa ama aan maaragtay tala saaranaynaa allaha weynaa wax dhiba ma yara ay la yimaadeen waxaa ka sii daran waxa ay hadda wadeen iyo waxa ku dhacay waxa ku dhacana ka weyn annaga waa sugannahay cibeen waa sugan yihiin cirdigeen waa sugan yahay maalkeen waa sugan yahay wax kastana waxay u sugan yihiin islaam wax kaloo annaga aan sugayno ma jiraan ilaa diintaan la koryeelo ilaa caalamulislaam ay ka hirgesho intaasaan u taagannahay insha allahu tacaala wixii dhibay wadeenna allaha ilaaha ku koobahaya waxaanu u taagannahay tambiiqinta islaamka ama diinta intaasi kadib bulshada ku dhaqan degmada jamaame ayaa iyaguna yidhi sida tan maasha allah walaalo aadaya maanta u faraxsannahay haddaan nahay dadweynaha ku nool degmada jamaame maanta waxaa weeyaan allah tabaraka tacaala mahadiisa ilaahay wuxuu noo keenay indhaheennu ku qaboojiyey niman murtadiinah oo muslimiinta ku dhibi jiray waddada waxaa laamiga ah khaasatan baasanguuni maanta waa midaa ujeedaa waa kana labada bakti meesha yaala alxamdulillah allah ayaa ku maacsan maanta shucuurteen lama qiyaasi karaa kule aad ayaan u faraxsannahay maasha allah kuwo ka badan way jiraan jira shiga ay qaateen iyo waxyaababa dhaawac badan baa jiro taasna waxay ku dhacday bifadli illahi wa karamihi uma almujaahidiinta dadaalka bixisa ayaan waxaa leenahay jazaakum allahu khayran baan leenahay maanta shicibka waxaa weeyaan aad bay u soo imaadeen garoonka waxaa weeyaan maanta nimankan la keenay alxamdulillah aad aan faraxsannahay maanta ma qiyaasi kara waxaana dareenka insha allah tacaala mid ka mid ah waxgaradka ku dhaqan degmada jamaame ayaa sidoo kale ku biiriyey sida tan islaamkana macnaha oo waajibaadkiisii aska soo baxay ayaanu u arkahayaa oo aad iyo aad anagana ma aragtaayoo noo tahay hogol noo da'day dhibka wax la sheegi kara ma ahan jidjoogsi iyo adduunyi badan oo maaragtaayoo dil oo xisaab la'aan eh waxyaala badan oo dhib oo ummadda ay u keeni jireen ay jirta xuurtayna aad iyo aada u wanaagsan tahay ilaahay nimcadiisa waaye waa barwaaqay ilaahayna siiyey raxmad noo da'day waaye ciidamada maamulka jubbaland ayaa dhowr jeeroo hore sidan oo kale lagu jebiyey dagaallo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxay ka digtay ka qayb qaadashada soo xulista xildhibaanada amaba doorashooyinka dowladda federaalka ah xashim cabdinaasir ayaa ka warramaya shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa qaar ka mid a degmooyinka gobolka gedow ee ku jira gacanta xabashida itoobiya ka wada dhaqdhaqaaqyo ay ku raadinayaan dad ay ku dangaaraan kuwaasi oo soo dooranaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka waaliga walaayada islaamiga ah ee gedow oo la hadlay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa dadkaasi kaga digay ka qayb qaadashada soo xulista xildhibaanada ama doorashooyinka loo qabanayo dowladda federaalka sheekh aadan sahal ayaa ugu horreyn milicsaday halka ay ku dambeeyeen dadkii afar sano ka hor lagu soo dhisay baarlamaanka kuwaas oo in badan oo ka mid ah ay ku baxday gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab si guud maxaa horta su-aal weeye maxaa laga dhaxlay kuwii hore kuwii hore konton iyo kow bay ahaayeen halkii murtad waxaa soo dooranayay konton iyo kow qof baa duubayay maanta waa la kordhiyey waxaa laga dhigay boqol iyo kow maxay faa'iideen kuwii hore maxay kuwii hore heleen maxay heleen waa inaan su-aashaa isweydiino dadka maanta u hanqaltaagaya ama isqarinaya iyagoo isqarinaya markaa waxa weeyaan cod laga qaadayo ama si hoose wax u duubayow maxaad gaalnimada isugu sallaxaysaa dadkii adiga kaa horreeyey konton iyo kowda ahaa maxay qabteen xaggay ku dambeeyeen waxay noqdeen wax la laayey oo tegey iyo wax weeye si ay wax si ay ku nool yihiin aan la garanaynin oo dhiban oo dhuumanaya iyo qayb taa'ibiinoo soo noqotay oo ilaahay subxaana wa tacaala u soo laabatay saddexdaasaa loo kala baxay culammada diinta islaamka ah ayaa marar badan dadka uga digay ka qaybgalka doorashooyinka iyagoo soo qaadanaya nusuus sharci ah oo muujinaya in qofka ka qayb qaata doorashooyinka uu ka baxayo diinta islaamka sheekh aadan sahl abuturaab waaliga gedo waxa uu dadka ku dhaqan gobolka gedo u soo jeediyey inaysan ku sirmin doorashooyinka oo ay ka fogaadaan qof kasta oo wilaayada islaamiga ee geda ku nool waxaan uga digayaa arrintaa hadday haween yihiin hadday dhallinyaro yihiin hadday odayaal yihiin intaba inaan arrinkaa ku kadsoomin waxaan uga digayaa marka inaan arrinkaa lagu kadsoomin inaan la gelin inaan magaranaysaa laga qayb qaadan inaan la ag istaagin arrinkaasi wuxuu keenaya waa gaalnimo waa islaamnimadaadii oo aad ka baxdo waxa weeye waa adduunyadaadii oo aad seegto waa aakhiradaadii oo aad seegto waa silic iyo khayrdarro aad ku noolaato weeyaan dadkii horey loogu soo dhisay baarlamaanka ayaa la dayacay kuwaas oo laga dansaday taleefannada islamarkaana loo diiday inay arkaan dadkii ay doorteen waaliga gedo ayaa dadka loo gacan haatinayo ee arrimahaasi hamiyey u soo jeediyey inay isaga haraan oo aysan ka qaybgelin waxa loogu yeeray doorashooyinka ninkani maanta markuu tareenka kugu gudbo wuxuu gelayaa taangi buu gelayaa adigona bannaankuu kaaga tegaya waxa uu ku siinayana waad garanaysaa waa dhowr boqoloo doolar weeye hanti weyn xitaa kuma siinayo saas darteed ha ku kadsoomina arrinkaa waa ka digaya aad iyo aad baan uga digayaa runtii dadka muslimiinta ee loo gacan haatinaya cadowga u gacan haatinayana runtii aad baan uga naxaynaa waxaan leenahay marka ka laabta oo ka noqda nin kastoo hadda hamiye oo ka noqo ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen ee meeshii dariiqii kuwii hore ay mareen soo mar iska daayaan leenaha wajasaakum allahu khayran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ummadda soomaaliyeed marar badan uga digtay inay ka qayb qaataan doorashooyinka kuwaas oo qaarkood ay ka bilowdeen goobaha ay shisheeyuhu haystaan macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada jilibe ayaa waxaa loo qeybiyey muqararka barista qur-aanka ee caruurta maxamed cali aadan ayaa warkan inoo haya munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka lagu guddoonsiinayay muqararka barista qur-aanka ee caruurta ayaa waxay ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka iyo qaar ka mida macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jilib ugu horeyn mas-uuliyiin ka socotay jamciyadda qur-aanka kariimka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa ka hadlay fadliga ahlulqur-aanka jazaakum allah khayr aleh haysada walaalahay igu horreeyey bay u dhaheen ilaahaynu subxaanahu watacaala xamalat alqur-aan ilaahaynu wuu ammaanay kitaabkiisa uu ku ammaanay nabigna calayhi salaatu wasalaam wuu saas oo kaleeto wuu ammaanay sharaf iyo wanaag waxaa ugu filan halka xadiid oo ahaa khayrukum man tacallama alqur'aan wacallama xadiidkaas ayaa sharaf runtii husitaankiis ugu filan khayrukum man baa layidhi waxaa idinkugu khayr badan baa layidhi dadkii o dhan intii la jamciyey baa layidhi qofkii maxaa la dhihi jiray qur-aanka bartay dadkana sii baray wilaayadiisa guud ahaan jibooyinka lix ardaya looga targalay inay yimaadaan lixda jihooyinkay ka kala yimaadeen idinkaa taqaaniin laakiin saddex ka mid ah waxay ka yimaadeen salakla hal dugsin way dhiganaayeen saddexdii arday ee halka dugsi dhiganaayeen ee macalinkooda hal qof uu ahaa allah wuxuu qadaray saddexdooda inay kaalama galaan meel ay horey ugu dhacday lama sheegin jazaakum allah khayr intaasi kadib macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmada jilib ayaa ka warbixiyey farxadooda ku aadan muqararka loo qeybiyey magacaygu waa cabdinuur farxaan cabdiwahaab waxaan ka mid ahay macalimiinta degmada jilib ayaan ka mid ahay marka maalmahan waxaa noo socday kulun oo noo socotay kulun jamciyada qur-aanka kariimka xarakada shabaab mujaahidiin ayaana soo booqatay madaarista oo qur-aanka kariimka ah kulankaas marka waxaa ka mid ahaa in muqararaad nala guddoonsiiyey ilmaha markiina loo keeno bilowgii ilaa dhammaadkii muqarar ilaa iyo sideed marxalo oo ka kooban sideed marxalo muqararkiina insha allahu tacala ilahi waxaan ka rajaynayna inaan dhaqangelino waanu soo dhaweynayna ilaahay subxaana watacaala mahadiisa weeye waxaan nasiib u yeelanay haddaanu nahay maxaa lahaa macalimiinta degmada jilib wax walba soo dhaco oo xarakada xaggeeda ka imaado inuu annaga naga soo dhaco ilaahay subxana watacalaan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa ragga mujaahidiinta ee suquurta ku jira ee ilaalinaya ummadda muslimiinta ee dhiigoodii naftooda u horaaya waxaan leeyahay ilaahay subxana watacaala ayagana ajira xasanaada ka siiyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa juhdi ballaaran ku bixinaysaa sare u qaadidda tayada waxbarashada dugsiyada qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan saaka waa inaga intaa